بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين walaalayaal waa mowduucii labaad oo la xidhiira mawaadiicdii aan kaga hadlaynay arrimaha xajka iyo cumrada iyo ziyaarada saynu soo sheegnay xajku wuxuu waajibayaa iyo cumradu ama haddaba aan sheegayno xajka iyo cumradu waxay waajibayaan qofka cumrigiisa hal mar bay ku waajibayaan hal mar hadduu xajiyo sidii loo jideeyey u xajiyo hal marna uu cumraysto sidii loogu talagalay oo sharciga ahayd u cumraysto waajib dambe oo xaj oo saaran ma jiro waajib dambe oo cumrooo saaranna ma jiro laakiin marmar waxaa dhacda xajkiiyo cumradu inay waajibaan hal mar wax ka badan haddii maalan qofku nadar galo ama xaj qadaa lagu leeyahay ama cumro qadaa lagu leeyahay walidaa baa saaxibu zubad safat zubad wuxuu yidhi alxaju fardun wakadaka alcumra lam yajiba fi lcumri hayra mara xajka iyo cumradu waa laba waajib cumriga qofkana ma waajibaan ilaa hal mar bay ku waajibayaan hal mar ayay ku waajibayaan marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal axkaamta la xidhiidha xajka iyo cumrada inaan ku dadaalno mararka xataa xajku waajibaya waxaa ka mid a hadduu qofku ka boqo naftiisa inuu u halaagsamo ama hadda xoolow hayaayo xoolihiisa inay baaba'aan waa inuu xajkiisa hormarsado haddiiba la yimaado hadduu ka boqo inuu macduub noqdo oo hadhowti in laga xajiye maaha uu xajin kari waayo waa inuu ku dadaalo inuu xajkiisa hadda la yimaado intuu awoodda leeyahay oo mawaanicaysan ku imaan marka xajku waa camal aad iyo aad u ajir badan axkaamta xajka dee xajku mar fardu cayn buu noqonaya waa xajatulislaam qofka markii shuruuddu wujuubilxaji laga helo fardu cayn buu noqonaya mar baa xajku wuxuu noqonayaa fardu kifaayo maalan sanad kasta dad muslimiina inay kacbada nooleeyaan oo xaram ka tagaan arrin lagama maarmaana weeye fardu kifaade weeye dadka qayb ka mid ah ku filan mar baa xajku sunno noqonayaa sida dad hadda carruur yaryaroo soo xajida waa arki doontaan dad badan oo xujayda ka mida oo ilmo yaryaro aan qaangaarin ama haddii addoomma soo xajiyaan oo kale ama maalan qof baa soo xajinaya waana socon karaa marka meel fog buu ka imaanaya mar waxaa dhacaysa qofku in la yidhaahdo xajka karaahiya u yah makruuh makruuhaas waa ma wuxuu ka baqay ama ka shakiyey halaag iyo dhibaato ama waa ka xaji lfaqiiri bay dhahaan culimmadu qof faqiira xajkiis alladii yactamidu wuxuu cuskanayaa calaa su'aali اnnaas waxba ma haysto dadka wuxuu ka urursanayaa waa xajin lahaay wax isiiyo leeyi oo ii kaalmeeya wax iigu dara xajkaasoo kale waa karaahiyo waajib laguma leh waa inuusan qofku markaas isdhibaataynin wey walaalayaal marmar waxaa dhacaysa in la yidhaahdo xukun kale xajku qaadanaya xaaraam weeye in markaas qofkaas xajka tago oo maxay tahay qof dumarah baa maxram la'aan xajkii aadaysa nafteedana aaminu ma aha nafteeda aaminu ma aha waa dhibaato kaas kale waxaa leeyahay ma aadi kadho ama waxay aadda xajkii iyadoo idan iyo oggolaansho aan ka haysan zawjkeedii iyo ninkeedii markaasoo kale inay aaddo lama oggola waa laga xarima waxaa la mid a dhibaato iyo mashkilooyin iyo darar hadduu qofku yaqiiniyo inay ku imaanayaan taasna waa la mid maadaama axkaamta xajku ay aada u badan tahay waxaynu soo qaadanaynaa maraatib baa xajku leeyahay xagga shuruudda marka xagga sixadiisaa laga hadlaa mar xagga mubaasharadii camalka limaatinkiisaa laga hadlaa mar xagga nadarka baa laga hadlaya ayaa sixidiisa mar xajatulislaam inuu qofku ka dhacay ayaa looga hadlaa hadda waxaynu ka hadlaynaa yuu ku waajibayaa xajku shuruud shanaa lagama maarmaana islaamnimo waa in la helo qofka xajka laga doonayo waajib ku noqday tamyiiz waa in laga helo wax garanayo waxaa kaloo laga maarmaana albuluuq waa inuu qofku qaangaar yahy baaliga caaqila waa inuu yahy xuriya waa in laga helo qofku waa inuu xor yahy addoommadii iyo ku waajibi maayo istidaacana waa in la helo qofkii waa in istidaaca la helo oo awoodi karo xajkii inuu la yimaado shuruudul istidaaca markaa meesha imaanaysa istidaacada iyo karitaanka shuruud bay yeelanaysa shuruudda ilaa lix baa lagu sheega qofku waa inuu helayo wujuudu zaad sahaydii iyo weelasheedii dhaqaalihii lacagtii waagi hore waxaa la qaadan jiray haddana waa la qaataa nafaqadii alaabtii wixii o dhan baa la qaadan jiray sii socod iyo soo socod waa inuu heli karayo dadka u biili jiray ama nafaqayn jiray nafaqadoodiina waa inuu helayo qofkii oo uga tago arrimahaas oo dhan waa inay ka faadil yihiin waxyaalihii lagama maarmaanka ahaa inay faadil ka noqdaan waxaa kaloo lagama maarmaana amnu dariiq waddadu inay aaminta waddada la marayo waa inay aaminta haddii amni uusan jirin de wujuubkii baa dhacay biyihii iyo sahaydii iyo meelihii wax laga cunayey waa in waddooyinka lasii marayo laga helayo meelihii looga caada yeeshay waa in laga helayo qiimihii lagu yaqaanay waa in lagu helayo waxaa kaloo shardiga qofku waa inuu ku dul sugnaan karo daabaddan uu raacayo awr baa la raaci jiray faras baa la raaci jiray dameeraa la raaci jiray gaariyaal iyo diyaarado iyo maraakiib baa hadda la raacaa waa inuu qofku daabaddan dul saarnaan karo qof aan daabaddiiba raaci karin oo dhibaato badan la kulmaya waa inuusan ahayn waxaa kaloo laga maarmaana waa inuu ka gaari karo wakhtigaas waa inuu ka gaari karo xajkii waa inuu carafadii haleeli karo arrimahaasoo dhan ayaa laga maarmaana marka walaalayaal acmaasha xajka aynu ku dadaalno aan ilaashanno ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inaka aqbalo weliba intaasoo shuruuda qofka dumarka waxaa loogu daraa shardi kale oo marka xajku ku waajibayo wujuudu shariik min zawjin aw maxramin aw niswatin hiqaat waa inay gabadha ninkii qabay la socdaa ama maxramkeedii waa inuu la socdaa ama dumar jamaacad dumaroo hiqaayo lagu kalsoon yahay waa inay heli kadho xajka koowaad weeyaan laakiin xajka dambe oo iska sunnaha ah xataa dumar hiqaa ma raaci kadho waa inay maxram la socdaa marka xajka acmaasha aan ilaashanno arrintu dalxiis ma aha cibaado iyo camal weeyaan sidii laynooku jireeyey waa inaa ula nimaanno ilaahayna hayna ka aqbalo subxaanahu wa tacaala allahuma ajcalna min almuttaqiina alfaa'iziina alfarxiina almustabshiriin